في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين اسأل التاريخ عنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo ka mid a barnaamijka toddobaadlaha ee idaacadda islaamiga alfurqaan waa tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol soddon iyo sideedda hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid a nidaamka mujrimka bashaar al asad oo xasuuqay boqolaal ruux oo dad muslimiin ah waxaad barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku maqli doontaan insha allah tirada shuhadada iyo dhaawaca ka dhashay duqayntaas iyo weliba jawaabo kala duwan oo laga bixiyey xasuuqaas cadowtooyo waxaad sidoo kale barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamkaan idinkugu soo gudbin doonaa mujaahidiinta ansaaru shareeca ee dalka yemen oo faahfaahin buuxa ka bixiyey weerar ay ka fuliyeen gobolka laxaj magacyada inaqmaasiyiinta weerarkaas fuliyey iyo bayaan ka soo baxay ansaaru shareeca oo faahfaahsan ayaad barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ku maqli doontaan insha allah qodobada barnaamijka dhacdooyinka waxaa sidoo kale ka mid ah dowladda maraykanka oo ku dhowaad boqol saaruuf ku dhufatay saldhig ciidamada nidaamka bashaar ay ku sugnaayeen oo ku yaala dalka suuriya maxaa keenay tallaabadaas dowladaha reer galbeedka iyo kuwa carabtana maxay ka dhaheen barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa iyo dowladaha ruushka iyo iiraan oo ku hanjabay in isbeddel uu ku imaan doono guud ahaan mandiqada bariga dhexe qodobada barnaamijka dhacdooyinka waxaa sidoo kale ka mid ah mujaahidiinta hay-adda taxriiru shaam oo ku dhawaaqay howlgal militariya cusub arrimihii ugu dambeeyey dalka suuriya ayaa barnaamijka qaybka insha allah sidoo kale qodobada barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaa ka mid ah wargeyska toddobaadlaha ah ee almasra oo waraysi la yeeshay amiirka jamaacada nusratulislaam walmuslimiin sheekh iyaad akhgaali qaybaha ugu muhiimsan waraysigaas oo tarjuman ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan insha allah waxaa barnaamijka sidoo kale qayb ka ah mu'asasada almalaaxim oo baahisay kelimad maqal ah uu jeedinayo hogaamiye sare oo ka tirsan mujaahidiinta alqaacida muxuu kaga hadlay kelimadaas hogaamiyahan tarjamada kelimadda ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan insha allah wixii soo kordha meesha kama marna waxaa barnaamijka ka qayb qaadanaya wariyaasheena cabdisamed iyo farxaan cabdullaahi farxaan yare waxaana dhanka farsamada ka qaabeynaya farsamayaqaan zakariya cumar ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka
غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah toddobaadkan dalka suuriya waxaa ka dhacay duqayn cadowtooyo oo nidaamka bashaar al asad uu ka geystay mid ka mid a magaalooyinka ku jira gacanta kooxaha wax iska caabinta ee dalkaas ka howlgala duqayntaas waxaa ka dhashay khasaare aad u fara badan oo isugu jira dhimashiya dhaawac oo gaaray dadka shacabka ee muslimiinta duqayntan wuxuu nidaamku u adeegsaday sunta kiimikada ee wax gumaada haddaba warbixinta idinku soo maqan waxaanu ku eegaynaa xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka suuriya iyo isbeddel hor leh oo lugaha la sii gelayo dalkaas toddobaadkan nidaamka dhiiggaacabka bashaar al asad wuxuu xasuuq arxandara ah kala duldhacay dadka muslimiinta ee ku nool dhulkaas barakaysan diyaarada uu leeyahay nidaamka bashaar ayaa duqaymo arxandara ah waxay ka fuliyeen magaalo ka tirsan gobolka idlib oo ay gacanta ku hayaan kooxaha dagaalka ka wada dalkaas magaalada khan shaykhuun ee gobolka idlib ayaa waxaa ka dhacay duqaymo cadowtooyo aan loo meeldeyin iyadoo dhimasho iyo dhaawac ay noqdeen boqolaal ruux oo shacab oo ay ku jiraan carruur da'yar duqaymahan ayaa loo adeegsaday hubka kiimikada ee sunta ah kaas oo neefsashada hakadgeliya waxaana kooxaha badbaadada ay la tacaaliyeen boqolaal ruux waxaa ku dhintay weerarkaas cadowtooyo boqol ruux iyadoona dhaawacyadu ay gaareen ilaa iyo afar boqol diyaaradahan oo ah kuwa nidaamka bashaar alasad ayaa duqayntan fuliyey iyadoo khasaare adag uu kasoo gaarayo maleeshiyaadka nidaamka furimaha furan ee dagaalka adag uu ka holcayo waxaana muuqanaysa in carada ay qabeen ay kala dul dhaceen dadka shacabka aan waxba galabsan hay-adda taxriiru shaam ayaa war ay soo saartay waxay ku cambaaraysay weerarkaas ay dadka badan ku dhinteen iyadoona fariin goodiisa u dirtay nidaamka bashaar alasad iyo dowladaha taageerada siinaya bayaan ka soo baxay hay-adda waxaa lagu sheegay inay ka argudan doonaan nidaamka nusayryada bashaar alasad ayna dagaallo waaweyn qaadi doonaan iyagoona dhanka kale weeraro qorshaysan ka fulin doona xarumaha nidaamka bashaar ee magaalooyinka uu maamulo hay-adda waxay ugu baaqday guud ahaan mujaahidiinta shaam inay qaadaan weeraro iyo dagaallo adag kuwaasoo lagu muujinayo sida mujaahidiintu ay kaga xun yihiin dhibaatada gaartay dadkooda muslimiinta ah hay-adda taxriiru shaam waxay sheegtay in dembiyada dagaalka ee uu ku kacayo nidaamka ay sii socdaan maalinba maalinta ka dambaysa isagoo taageero ka helaya ruushka iyo iiraan waxaana sharciyad dhanka jiritaanka ah siinaya go'aanada iyo qaraaraadka ka soo baxaya qaramada midoobay sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay hay-adda taxriiru shaam oo lagu baahiyey baraha internetka bashaar al asad ayaa toddoba sano oo xiriir ah wuxuu wadaa xasuuq ka dhana dadka muslimiinta ee suuriya waxaana dowladaha caalamka ay noqdeen kuwo si toosa u taageera iyo kuwo si dadban u taageera muuqaalo naxdin badan oo lagu baahiyey baraha internetka iyo tiifiyada caalamka ayaa lagu arkayaa caruur iyo dad waayeelo ah oo daadsan wadooyinka kuwaas oo neeftu ku dhigtay islamarkaana ay naftu kasii baxayso waxaana dadka ugu badan ee geeriyooday ay ahaayeen dumar caruur iyo waayeelo da-ah oo xilligaas hurdayey iyadoo waaqica iyo muuqaalada ay sugayaan in duqayntan ay tahay mid loo adeegsaday sunta kiimikada ayaa dowladda ku canbaxday dembiyada dagaalka ee ruushka waxay inkirtay in duqayntan uu geystay nidaamka iyadu taageerto waxaana war ka soo baxay dowladda ruushka ay ku sheegtay in diyaaradaha nidaamka ay duqeeyeen goobo ay yaaleen sun kiimika ah oo ku yaala magaalada khanshaykhun taasna ay keentay in dadka ay neeftu ku dhigto waxaana taas kasii daran in diblomaasiyiinta ruushka iyo kuwa taageersan nidaamka qaarkood muuqaalada laga soo duubay khanshaykhun ay ku tilmaameen kuwo la sameeyey oo been abuur ah ليسوا أطفال إدلب ليقصفوا بل ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن يجتمعون آمنين من غاز السارين ليبحثوا مشروع قرار حول هجوم خان شيخون التي قصفت بأطفالها ورجالها ونسائها بعضهم يرد على قصف النظام السوري بقصف من قماشة مختلفة تنديد وغضب وخطب لعل اشدها وقعا ما قاله المندوب الفرنسي بان الهجوم فصل جديد من البربريه ذلك ما يعريه تماما المندوب البريطاني يبسط خلاصاته الكبرى الكاشفه امام زملائه بلغه لا لبس فيها فما لم يتغير موقف موسكو الذي يحمي نظام بشار الاسد فان مجلسكم هذا ايها الساده سيظل مشلولا كيف ينجو المجلس من لعبة التلاوم بين واشنطن وموسكو وينتقل من مربع الشلل إلى احتمالات الفعل هذا هو السؤال الذي لم يطرحه أطفال خان شيخون وقد باغتهم الموت غادرا صبيحة الثلاثاء قتل النظام قبلهم وبالمئات سكانا في غوطة دمشق عام 2013 واستخدم السلاح الكيميائي وفقا لتقارير دولية وصلت إلى مجلس الأمن العام الماضي في ثلاث بلدات في عامي 2014 و15 بل إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالت في آذار مارس من هذا العام إنها تحقق في ثمان هجمات أخرى بغازات سامة ولقد مر كل هذا بلا عقاب يراهن النظام السوري وحليفه الروسي تحديدا على عاملي الفيتو والوقت كما يقول البعض فما لا يقوم به حق نقد الفيتو ستتكفل به لجان التحقيق هنا يصبح التشكيك في هوية المنفذ سلاحا لتعويم المجرم ولاحقا تهريبه تحت ثقل مئات الشهادات والشهادات المضادة وغالبا فإن المنفذ ليس النظام وفقا لرواية موسكو وصور الجريمة تصبح مفبركة حتى لو توفرت وقد توفرت دائما إن لم يكن غالبا بل إن المنفذ قد يصبح هو المعارضة نفسها التي لا تمتلك سلاح جو لكنها وفقا للرواية الروسية تقصف لسبب غامض مناطقها وبيئتها الحاضنة على أن المقاربة المضادة تقوم على حقيقة بسيطة لا تقبل جدلا بالنسبة للمؤمنين بها فالأسد يستطيع أن ينجو حتى لو استخدم السلاح النووي لو حازه لسبب جوهري هو غياب الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي في ردعه ومعاقبته يعيد أصحاب هذه المقاربة إلى الأذهان وجود قرار دولي صدر بالفعل في أعقاب هجوم غوطة دمشق ويحمل الرقم 2118 وهو ينص على إدراج استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي تحت الفصل السابع لو استخدمه مجددا وقد استخدمه فعليا وفقا لتقارير دولية في الأعوام الماضية وصولا إلى خان شيخون وبحسب هؤلاء فإن النظام نفسه رضخ عام 2013 ووافق على صفقة سلم بموجبها ترسانته الكيميائية وتعهد بأن لا يستخدم هذا السلاح مجددا لكنه منذ ذلك الوقت وهو يرفع سقفه سياسيا ويوسع قصفه ميدانيا وباستخدام كل سلاح توفر حتى ولو كان محرما دوليا يراهن في هذا كله على رخاوة الرد الدولي وما خاب رجاؤه كما يقول أشد خصومه عداوة لا يهدد إسرائيل إذا فهو ليس أولوية لترامب تلك هي المعادله dowladaha caalamka qaarkood ayaa cambaariyey wararkan iyagoona sheegay in nidaamka bashaar alasad ay tahay inuu isaga dego talada dalka suuriya arrimaha la yaabkale ee dhacay xasuuqii khaansheikhuun kadib waxaa ka mid a in dhigiyacabyacaan ay cambaarayeen waxa uu sameeyey dhigiyacabka bashaar alasad netanyahu ra-iisul wasaaraha yahuudda ayaa sheegay inuu ka argagaxay sawirada carruurta iyar oo naftu kasii baxayso waxaana la yaab le mudanna in laisweydiiyo carruurta uu ku laayay ghaza waxa uu kaga nixi waayey marka kuwa suuriya uu sheegayo inuu ka argagaxay aragtidooda sida ay sheegayaan dadka siyaasiyiinta ah hadalladan waa jeesjees ku wajahan ummadda islaamka taasoo nasiib darro badankeed jihaadka ka tagtay donald trump madaxweynaha dalka maraykanka oo dhankiisa hadlay wuxuu sheegay in muuqaalada khaan shaykhuun ay ahaayeen kuwo naxdin badan oo argagax kugu beeriga wuxuuna sheegay in mowqifkiisa ku aadan bashaar uu dib u egis ku samayn doono musiibada ka dhacday khaan shaykhuun halka ay gaarsiisan tahay waxaad ka dareemi kartaa inay ka caraysiisay kana nixisay waaba haddii ay run noqotee madaxweynihii amarkiisa lagu dilay carruur aan weli dhalan oo ku jira caloosha hooyadood waxayna arrintaas ka dhacday deegaanka yakla ee dalka yemen الساعة ثنتين بعد منتصف الليل جاءتنا الطيران الامريكي وضربت في ارضنا ضربت في ارضنا دمرت اسر بالكامل دمرت عوائل ابرياء دقتهم بطيران الاباتشي وانزال جوي وطائرات بدون طيار وليها الولاد في حجف امه خرجت انا وتقتل في الباب هي وولادها وهذه الجهال عليها وبنياتهم dadka ahladooda ay ku shahiideen magaalada khaan sheikhuun maalintii talaadada waxaa ka mid ah cabdilxamiid al yuusuf oo duqayntaas ku waayey carruurtiisa xaaskiisa walaalihiisa iyo ilmihii ay sii dhaleen cabdilxamiid oo aad u murugsan islamarkaana ilmaynaya ayaa aasay meydadka carruurtiisa mataanaha ahaa xaaskiisa iyo guud ahaan qoyskiisa waxaana intaas kadib uu wariyaha caanka ah haadi cabdalla uga sheekeeyey siday wax u dhaceen يا دلال ديري بالك على الأولاد هنا دفن عبد الحميد اليوسف مستقبله هو إنسان بسيط كما كل السوريين تزوج من دلال التي أنجبت له آية وأحمد حلم يوما بأن يكون له عائلة فكانت بذل كل ما بوسعه لتكبر العائلة بلغ عمر طفليه التوأم شهورا تسعة وفي صباح الرابع من نيسان 2017 ضغط طيار مجرم على زر إطلاق صاروخ محمل بغاز السارين السام ليضرب مدينة خان شيخون فانقطع نفس أكثر من مئة إنسان كان يعيش هناك وفارقوا الحياة قتلت عائلة عبد الحميد وإخوته وأولاد, وأولاد أخوته وكثير كثير كان لنا وقفة مع عبد الحميد تحدث بدموعه لنا عما جرى ممكن تحكي لنا التفاصيل شو اللي صار معكم من أول الحادثة
في الساعة سبعة إلا ثلث بالضبط كنا نايمين كانت العالم كلها نايمة تقريبا فخت على صوت الضربة أنا ضربة حد بيتي أول ضربة شلت أولادي التوأم أنا وزوجتي كنا هون هسه صحيانين بس ما لنا خبر إنه في سارين أو شيء أو أو غاز أو أي شيء من ال...
هي كانت ضربة جوية؟
إيه طبعا ضربة جوية لحقتها بعد بخمس دقائق ضربة تاني طلعت هيك هي بيت أهلي قريب علي أنا كمان طلعت ولا تضربي عند بيت اهلي dhanka kale toddobaadkan ciidamada mujaahidiinta hay-adda taxriir ushaam waxay dib u soo ceshteen magaalada macardous ee gobolka xamaa halkaas oo toddobaadkan ay mar la wareegeen maleeshiyaad iiraaniyiin ah iyo kuwo ka tirsan ururka shiiciga ee xisbullahta dagaal adag oo magaaladan ka dhacay waxay mujaahidiintu ku dileen maleeshiyaad badan oo ka tirsan kuwa loo yaqaano annimir waxaanay kula wareegeen khanaa'im kala gedisan oo ay ku jiraan gawaarida gaashaaman hay-adda taxriiru shaam waxay sidoo kale maalintii khamiista kaga dhawaaqday gobolka allaadiqiya xamlo loogu magacdaray fa innakum ghaalibuun waxaana xamlo dagaaleedkan ay ka bilaabatay buuraha alakraad ee gobolka allaadiqiya xamladan waxaa si wada jira uga qayb qaadanaya mujaahidiinta taxriiru shaam iyo dagaalyahanada xisbiga islaamiga ee turkistaaniyiinta قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار سنمد عرشكم وسنفني ملككم فارحلوا دوما فإن لا نرى للخبث دار سنهد عرشكم وسنفني ملككم فارحلوا دوما فإنا لا نرى للخبث دار قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد dhanka kale habeenkii xalay waxaa dowladda maraykanka ay duqaymo ku garaacday saldhig ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka nidaamka nusayriyada oo ku yaala gobolka ximis sawaariikh gaaraya ku dhowaad toddobaatan saaruuq ayaa dowladda maraykanka waxay ku garaacday saldhigga ashucayraad ee gobolka ximis halkaas oo ay yaalaan diyaaradaha dagaalka ee nidaamku u adeegsado duqaymaha gudoomiyaha gobolka ximis ee nidaamka warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in duqayntaas ay geysatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana lasoo warinayaa in diyaarado badan ay burbureen wasaaradda dagaalka maraykanka the pentagon war ka soo baxay waxay ku sheegtay in duqayntan ay ku beegsadeen diyaarado bakhaaro ay ku jireen hub ayna khasaare adag gaarsiiyeen nidaamka suuriya duqaymahan waxay yimaadeen saacado kadib markii madaxweynaha cunsuriga maraykanka uu sheegay in dib u eegis uu ku sameynayo mowqifkiisa ku aadan bashaar al asad dowlado badan oo ay ka mid tahay turkiga faransiiska ingiriiska aalu sacuud iyo kuwo kale ayaa soo dhoweeyey duqayntan waxaana dhanka kale si aada uga hor yimid dowladaha ruushka iyo iiraan oo sheegay in duqayntan isbeddel ku keeni doonto guud ahaan mandiqada loo yaqaano bariga dhexe dadka muslimiinta ayaa duqaymahan ku tilmaamay mid wallah isugu halaagayo kuwa daalimiinta dhexdooda waana howlgalkii koowaad tan iyo markii kacdoonka suuriya uu bilowday toddoba sano ka hor oo uu maraykanku ku qaado nidaamka bashaar al asad عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيب لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين waa hagaag mujaahidiinta ansaaru shareeca ee dalka yemen ayaa soo saaray bayaan ay kaga hadleen weerar toddobaadkii hore ka dhacay gobolka laxaj kaasoo lagu dilay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan xukuumadda yemen ee dabadhilafka u ah reer galbeedka wariyaheena cabdisamed cabdulaahi oo bayaankaas soo akhriyey ayaa warbixintan inoo soo gudbinaya war ka soo baxay garabka alqaacida ee dalka yemen ansaaru shareeca ayaa lagu sheegtay mas-uuliyadda weerarkii in khamaasiyo iyo istishhaadi isugu jiray oo dhowaan ka dhacay dalkaas bayaanka ka soo baxay ansaaru shareeca waxaa ciwaan looga dhigay khaswadii argudashada shuhadada waxaana lagu faahfaahiyey qaabka oo u dhacay howlgalkaas qorsheysnaa sida bayaanka lagu sheegay waxaa fuliyay howlgalkaas afar mujaahid oo mid ka mid ah uu ahaa naftii hore waxaana bayaanka ku lifaaqnaa sawiro raggaas laga qaaday inta aysan howlgalkan u dhaqaaqin ka hor galabnimadii maalintii isniinta oo ay taariikhdu ku beegneed sideed iyo labaatanka jamaadul aakhir sanadkii kun afar boqol soddon iyo sideeda waafaqsanaana labaatan iyo toddobada maarso labada kun toban iyo toddobada markii allaha la tala saartay kadib waxaa dhaqaaqay majmuuco ka tirsan fursaanta shareecada si ay u jirto dhismaha maamulka gobolka ee laxaj kaasoo ay degan yihiin maamulada milatariga iyo kuwa madaniga kadib markii la ogaaday inaysan goobta ku sugnayn shaqaalaha madaniga ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay ansaaru shareeca waxaa bayaanka lagu sheegay in waqtiga ay dhacaysay camaliyadda ay ku aaday iyadoo ciidamo ka tirsan kuwa imaaraadka u shaqeeya ee dagaalka kula jira mujaahidiinta alqaacida ay goobta ku sugnaayeen waxaana taas ay keentay inuu aada u kordho khasaaraha gaaray ciidamadaas mahad allah waxaa fulinta camaliyadda ay ku beegantay iyadoo goobta ay buuxeen mujrimiin ka tirsan xooga xisaamul amniga waxaana ku taqadumay walaalka istishhaadiga ah abu caamir alxadrami oo kaxeynayay gaari miineysan waxaana camaliyadda uu ka fuliyay albaabka hore isagoona waray oo dhulka dhigay tiro badan oo noqday dhimasho iyo dhaawac waxaana xigay weerar xookugal ah oo ay qaadeen saddex ka mid a inqimaasiyiinta kuwaasoo dhamaystiray wixii ku helay dhismaha ee ciidamada ahaa waxaana si buuxda ay gacanta ugu hayeen saddex saacadood oo xiriir ah markas kadib ayayna shahiideen sidaan u rajaynayno kadib markii ay ku dhacday rasaas ka timid shiishiyaano degay dhismayaal u dhow xarunta maamulka kadib markii ay taag u heli waayeen ciidamada inay soo galaan dhismaha iyadoo la ogyahay saanada milatari ay wateen tiribadnidooda iyo gurmadka u imaanayey ayaa lagu yidhi bayaanka oo looga sheekeynaya weerar qorshaysan oo ay toddobaadkii hore mujaahidiinta ansaaru shariica ay ka fuliyeen magaalada alxuweydha ee caasimada gobolka laxaj ee dalka yeman sida mujaahidiinta ansaaru shariica ay shaaciyeen waxaa camaliyada lagu dilay ku dhowaad soddon ka tirsan maleeshiyaadka xisaamul amniga oo ah maleeshiyaad ay tababartay dowladda imaaraadka una adeegsato dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta waxaa sidoo kale camaliyadaas ku dhintay madaxii xaaladaha degdega iyo baaritaanada oo lagu magacaabi jiray shadaad al nakhas waxaa sidoo kale howlgalkan lagu gubay qaar ka mida gawaarida gaashaaman ee yaalay xarunta maamulka magacyada ragga fadhiya weerarka iyo sawirada ayaa lagu soo bandhigay bayaanka waxaana lagu magacaabaa jihaad alxadrami muwaxid al cadani hamaam al shabwaani iyo istishhaadiga weerarka dahfuray oo lagu magacaabo abuu caamir alxadrami ansaaru sharica waxay gabagabada bayaanka ku sheegtay in camaliyadan ay jawaab u ahayd xadgudubyada maleeshiyaadka xisaamul amniga ay kula kacaan xilliyada habeenkii ah dadka muslimiinta iyo sidoo kale dadka ku shahiiday gacanta ciidamadaas iyo muslimiinta ay ku tacdiibinayaan xabsiyada qarsoonida ah قد صففنا طائي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين نحمل الشوق فتيا waa hagaag weli barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad maqlaysaan wargeyska toddobaadlaha ah ee ka faalooda arrimaha caalamka islaamka ee almasra ayaa toddobaadkan wuxuu waraysi muhiima la yeeshay amiirka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee dalka maali waraysigan oo ahaa mid muhiim ah oo dhinacyo badan taabanaya waxaa shiiqa lagu weydiiyey su-aalo fara badan oo wax badan aad kaga ogaan karto tawajuha jamaacadan iyo weliba siyaasadeeda haddaba waraysiga wargeyska almasra uu la yeeshay sheekh iyaad akhakaali amiirka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxaa inoo soo gudbinaya wariyaasheena farxaan cabdulaahi iyo cabdisamed weriye farxaan wuxuu qaadanayaa su'aalaha halka cabdisamedna uu jawaabaha shiikha inoo soo gudbin doono insha allah ugu horeyn waxaa soo dhoweynayaa sheekh bilfadli uuna siiyey fursad aan ku waraysanno allah idin dhowro hana barakeeyo dadaalkiina warbaahineed ee wanaagsan sheekhana manoo sheegi kartaa maraaxiisha taariikhdaada nololeed si akhristayaasha ku gartaan waa walaalkiina allah dartii iyaad bin qaali bin abibakar oo loo yaqaano abilfadli waxaan dhashay sanadkii ee hijiriyada waafaqsanna haddii aan isku dayay inaan soo koobo maraaxiisha ugu muhiimsaneed ee nolosha walaalkiina waa sida tan marxaladii asaaska dhaqdhaqaaqi shacabka ee laaxuriinta aswaad iyo tababarkii aan kusoo qaatay libiya waxay ahayd inta u dhexaysay ilaa marxaladii tababarka milatari ee suuriya ee dagaalkii lubnaan lagula kacay yahuudda dhulbaabka ahaa waxay dhacday intii u dhexaysay sanadkii ilaa marxaladii dagaalka ka dhanka ahaa nidaamka bomaco oo ahayd inta u dhexaysay ilaa marxaladii wadahadalada lala galay nidaamka bomaco sanadkii kaasoo ahaa heshiiskii ugu horeeyey ee lala galo dowladda maali waxaana garwadeen ka ahaa dowladda algeria laga soo bilaabo ilaa waxay ahayd marxalad aan si fiican u fadhiisan heshiiskii oo waxay u dhexaysay marxalad nabad iyo dagaal laga soo bilaabo sanadkii ilaa wuxuu alla nagu manaystay inaan helno jamaaca tabliiq ah waxay ahayd runtii marxalad faa'iido badan inoo leh wuxuuna allah yasiray inaan xafidno qur-aanka iyo inaan booqanno muslimiinta alla dartii aan u walaaloonay waxaan sidoo kale baranay dhul ballaaran oo ay ka mid yihiin xarameynka shanqiidh khaliijka hindiya bakistan nigeria niger toko iyo baniin xitaa waxaan baranay jaaliyaadka muslimiinta ee ku nool galbeedka sida faransiiska inta u dhexaysay sanadihii ilaa waxay ahayd marxalad aan ku bartay mujaahidiinta oo xiriir ina dhexmaray wixii ka dambeeyey na waxaan si toos ah u soo galay jihaadka ilaa iyo haddana waan joogaa waxaan aan la weydiisanaynaa inuuna sugo waxaad ku dhawaaqdeen urur cusub oo la magac baxay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin maxay tahay sababta keentay tilaabadaasi ku dhawaaqidana maalin cusub baa mise waa keliya in la sameeyey maamul haga howsha ka socota mandiqada saxraha waxaa keena ku dhawaaqidaas arrimo muhiim ah oo ay ka mid tahay in la ajiibo amarka alle iyo in la midoobo intaas kadibna si uu jihaadka u midho dhalo quluubta muslimiintana loo geliyo farxad laguna riixo muslimiinta runtii inay kasoo qayb galaan jihaadka iyo sidoo kale in laga caraysiiyo gaalada iyo munaafiqiinta iyo arrimo kaleo intaas raaca uu ku salaysan arrimo istaraatiijiyad milatari iyo kuwo maamul ah wallahu aclam sidoo kale waxaan jeclaan lahaa in dadka aan dareensiiyo in marxalada jihaadka uu ka gudbay in uu jihaadka ku egyahay oo keliya mandaqada saxaraha waxaana mujaahidiinta ay isku ballaariyeen runtii dhul aada u ballaaran alla ayaana tawfiiqda iska leh
juqraafiyan marka loo hadlo halkeed ku sugan tihiin muxuuna yahay mashruuciina waxaan dhex joognaa walaalaheena muslimiinta ee degaa galbeedka caalamka islaamka mashruuceenana waa in ummadda la dhiirigeliyaa loona kiciyaa loona diyaargarayaa sida ay isaga dulqaadi lahaayeen dulmiga ayna u wajahdo gumaysiga faransiiska iyo wakiiladiisa gumaysiga ku haysta dhulkeena fasahaadinayna diinteena iyo dhulkeena kuwaas oo xaqiiqatan boobaya khayraadkeena ilaa aan ka saarno dhulkeena markas kadibna aan ballaarino cadaaladda iyo wadatashiga dhulkeena aana ku xukunno shareecada rabbigeena waana kaas xaqiiqatan mashruuceena in markii si guud loo hadlo waxaa iska jiri kara tafaasiil iyo siyaasado soo bixi karo markii loo baahdo waxaana ka mid ah arrimahaas kuwa sugan oo aan la taaban karin iyo kuwo isbadbedela kuna xiran hadba duruufta iyo waxaad haysato wallahu aclam haddaad noocaynto waa kuma cadowgiina qayb ka mid a jawaabta su-aashan horey baan usoo tilmaamay waxaana mar kale adkeenayaa in cadowgeena ay yihiin yahuudda iyo nasaarada amaa marxaladan cadowgeena waa faransiiska oo ahaan jiray cadowgeena taariikhiga ah ay leeyihiin ummadda muslimiinta ee ku nool qaybtan ka mid ah caalamka islaamka iyo ciddii ugu kaalmaysa sida ameerikaanka jarmalka holand sweden iyo sidoo kale cid kastoo ku biirta safkooda oo kamid a dowladahan dhaca galbeedka afrika sida guinea evicost senegal nigeria iyo kuwa la midka ah oo runtii ku biiray safkooda oo kamid a dadka ku dhashay dhulkeena ay kasoo jeeda ee naftooda ka iibiyey shaydaanka wabilaahi towfiiq waxaad ku adkaysanaysaan inaad ku xiran tihiin alqaacida iyo imaarada islaamiga afghanistan arrinkaasna waxaad ku sheegteen kelmadii lagu iclaamiyey kayaankan cusub waxaana jira dad isweydiinaya ama xitaa idinku dhaleecaynaya tilaabadaasi su-aashu waxay tahay maxaad ugu adkaysanaysaan caalamiyinimada oo aydan u rabin inaad ahaataan local uma aragno inay isdiidayaan in laga jihaado meelo cayiman iyo jihaad caalami ahaantiisa caalamiyadda iyo lookalkana waa asaaliib iyo wadooyin ka mid ah cibaadada allah iyo jihaadka laguna doonayo in lagu soo celiyo khilaafada raashidada ee runtii ku dhisan shuurada iyo doorashada muslimiinta labada khiyaarna waxaa ka furan ijtihaad waana arrimo runtii laisku khilaafi karo iyadoo wax lagu dhisanayo saaxada iyo waxyaalla waana xaqiiqatan go-aano isbabedeli kara waxaa intaasoo dhanka muhiimsan in lagu midoobo xarigga allah lana oofiyo balamaha arrin kastana lagu daraaseeyo si waafaqsan diinteena wadatashiigana la ballaariyo wallahu aclam waxaad si wanaagsan uga howlgashaan maali maxaad ku qiimeyn kartaa xaaladda ciidamada cadowga ee halkaasi ku sugan iyo dabadhelifyadiisa maxayna tahay siyaasaddiina ku aadan howlaha militariga arrimaha ugu muhiimsan ee aan ka sheegi karo siyaasaddeena milatari waxaa ka mid ah in laisku faafiyo masaaxo ballaaran oo suuragal ah in la dhiig bixiyo cadowga iyadoo la beegsanayo meel kastoo lagu arko dadkana lagu booriyo arrinkaas iyo in lagu dadaalo in la kasbado xaadinada shacabka lana xoojiyo lana ilaaliyo in la ictimaado dagaalka jabhadinta ah iyadoo marmarka qaarna la adeegsanayo dagaalka nidaamiga ah layskuna dheelatiro muuqashada iyo qarsoodida allah wuuna na waafajiyey siyaasadeena wuuna noo barakeeyey waxaana la dhihi karaa xaaladda milatari waa mid iska yara degan faransiiska iyo cumiladiisana waxay saldhigteen magaalooyinka waaweyn marmarka qaarna waxay sameeyaan roondooyin dhanka hawada ah iyo dhulka waxayna isku dayaan mar walba inay ka faa'iidaystaan macluumaadka ay siiyaan jawaasiista ma arki doonaa weeraro waaweyn iyo camaliyaad la mid ah kuwii ka dhacay dalka efricost iyo burkina faso waxaan dagaal kula jirnaa saliibiyiinta faransiiska iyo cid kastoo soo garabsiisa xaq ayaana u leenahay sharcan wa caqlan in nafteena aan difaacno si gaar ah dowladaha fargelinta iyo gumaysiga nagu hayo allana wuu noo kaalmeynayaa nafteenana nooma tala saaranayo maxaad ku qiimeyn kartaa natiijooyinkii ka dhashay intii aad maamulayseen qaybo ballaaran oo ka mid ah waqooyiga maali sanadkii labadi kun iyo labiyo tobanka maseh rajaynaysaan inaad mar kale dib u qabsataan dhulkaas haddii aan qiimeyno fatradaas waxaan dhihi karnaa way qurux badneed waxayna ahayd tajarubo lagu guulaystay oo faa'iido badan ijaabiyaadka ka dhashana waxay ahaayeen kuwo faa'iido badan inkastuu wakhtigu iska yaraa waxyaabaha noogu muhiimsan ee aan sameyna waxaa ka mid ah in dadka aan fahansiina diintooda inta suurtagal ahna aan tadbiiqino shareecada islaamka laga soo bilaabo tawxiidka ilaa arkaanta islaamka waxaan dadka u tabafiirana baahidooda daruuriga ah sida amniga maciishada korontada biyaha caafimaadka iyo wixii la midka ah intii aan awoodnay waxaan kaloon sameynay in dadka aan dacwada u bandhignay inagoo qabanay multaqayaad iyo dacwo shaaric ugu dambeyntii maxay tahay fariintaada ku wajahan shacabka maali si gaar ah iyo si guud shacabka ku nool mandiqada saxaraha laga soo bilaabo libiya ilaa mauritaniya fariinteena ku socota dhammaantood waxay tahay waxaa dalkiina soo degay oo idinkugu yimid gumaysi cadowgiina taariikhiga ahaa wuxuuna doonayaa inuu fasahaadiyo diintiina boobana dhaqaalihiina ayaa u istaaga la dagaalankiisa lana jihaada dalkiina ka saara iyagoo dulaysan fuliita sida aan wayaashiinaba uga saareen soona celiya xasuustii cuqba binu naafic muusa binu nusayr daariq binu siyaad cabdulaahi binu yaasiin abubakar binu caamir yuusuf binu taashfiin maxamed askiyaa cabdikariin almaqiili cumar almukhtaar cabdikariin alkhidaabi iyo cuthmaan fuud iyo kuwii la midka ahaa dhammaantood allah u naxariiste waxaad bixinaysaan haddii aad ku raal naqataan xukunka gaalada ayaa aada uga badan waxaad bixinaysaan jihaadka allah dhammaanteen ha noogu kaalmeeyo khayrkana ha nagu hanuuniyo iyo waddada toosan مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود waa hagaag weli barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad maqlaysaan qaybaha dambena waan isla soo gaarnay toddobaadkan mu'asasada almalaaxim garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida waxay baahisay kelimad ciwaan looga dhigay wejab alkifaax oo ah waxaa waajibay halganka waxaana kelimadan muhiimka ah jeedinaya sheekh khaalid baatariifi oo ka mid a saraakiisha sarsare ee mujaahidiinta alqaacida haddaba kelimadan oo muhiim ahayd waxaan idiin soo gudbinaynaa tarjamadeeda af soomaaliga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المجاهدين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون muslimiinay waxaan maanta idinkaga sheekaynayaa arrin aan cusbayn qof kasta oo muslima akhriyana qur-aanka si dhab ah ayuu arrinkaas u garanayaa arrinkaas waxa uu yahay darnaanta cadaawadda gaalada iyo ku xadgudubkooda muslimiinta waa nooclaad ka dhana diinta iyo ahalkeeda iyo iskuday lagu doonayo in looga siibo diinta loogana saaro si kasta oo gaalada iyo munaafiqiintu magacyo kale ugu bixiyaan sida la dagaalanka argagixisada iyo wax la midka ah rabbigiiga sareeyana wuxuu yidhi ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقال تعالى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون si guud muslimiinta gaar ahaan kuwa ku nool dhulka xikmadda iyo iimaanka tani waa ameerika iyo xukuumaddeeda cusub ee uu madaxda u yahay doqonka warkiisa la yeelo ee trump oo dhammaystiraya waddadii looga horeeyey ee ah la dagaalanka islaamka wejiyadooda way isbedeleen axsaabtooda iyo asaaliibtoodana way isbedeshay laakiin iyagoo dhan waxay isku waafaqsan yihiin la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta iyo sahankooda mujaahidiinta shalay waxay ahayd afghanistan iyo ciraaq maantana waa yemen berina waxay noqon kartaa dhulka xarameynka shalaydii dhoweyd waxay ahayd yiqlada adkaysiga badan maantana waa shabwa abyan iyo baydaa meel kastana fadliga allah dhagartooda wuu ku celiyey wuxuuna hoojiyey rajadooda wanaagna ma gaarin mana fahmaan mar waliba in weeraradaas ay noo kordhiyaan sugnaan awood iyo taxadar iyaguna uma siyaadiso waxaan ka ahayn daciifnimo dib u gorasho iyo jab weeraradaasna muslimiintu uma kordhiso waxaan ka ahayn inay u nusreeyaan una hiiliyaan diinta isdhexgal isgarabsasho iyo inay ku milmaan wiilashooda mujaahidiinta ah ameerika waxay aragtay sida ay shalay u ahaayeen mujaahidiinta awood kooban oo ku nool dhul cayiman kadib xamladii saliibiga ee uu ku dhawaaqay doqonkii hore ee buush waxay mujaahidiintu noqdeen awood weyn oo ku faafsan jihooyin kala gedisan alle ayaana ku mahadsan ummaddani waxaa tilmaamay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuuna yidhi tusaalaha ummaddayda waa roobka oo kale oo aan la ogeyn in bilowgiisa uu khayr badan yahay ama dhammaadkiisa midina yuusan u malayn in dagaalkan uu ka dhan yahay oo keliya mujaahidiinta alqaacida iyo mujaahidiinta kale oo yaysan ka dhaadhicin beenta warbaahinta ama hadallada qaar ka mid a siyaasiyiinta gaalada kuwaas oo dhaha dagaalku lama jirno islaamka balse waxaan la dagaalanaa argagixisada dagaalkan waa mid ballaaran kana dhan ah islaamka iyo muslimiinta
إذ يقولون زاعمين نحن لسنا في حرب مع الإسلام ولكننا نحارب الإرهابيين بل هي حرب عامة شاملة على الإسلام والمسلمين ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يا أمة الإسلام هذا دينكم نبع الهدى والنور والإرشاد وصموه بالإرهاب حاشا إنما فيه الجهاد لرد كيد العادي يا أمة الإسلام طال سباتكم هبوا فليس الوقت وقت رقادي واستقبلوا كيد العدو بوحدة مدعومة بتآلف ووداد wuxuu maraykanku nagu siiyey siyaasadii sacadowtooyo ee ka dhanka ah muslimiinta taas oo aan kala soocayn dadka dhabnimada xaqiiqdaas aan ka xunnahay in muslimiin badan ay ka maqnayd muslimiin ay u istaaga difaaca diintiina madaxdiinana ha ka sugina hiir iyo gargaar haddiiba aan la handadin aqaladooda doodna la gelin kursiga madaxtinimada taraam wuxuu handadi jiray oo liidi jiray aalu sacuud markuu arkay adeegooda iyo siday u siinayaan waxyaabaha qaaliga ah isaga iyo siyaasadiisa ka dhanka muslimiinta wuu ka leexday garabkana wuu u jilciyey balse markii taraam uu ku hanjabay inuu ka takhallusi doono irhaabka islaamka oo uu la jeedo mujaahidiinta iyo ansaartooda muslimiinta wuxuu u geystay ahalka islaamka ee ku dhaqan yimanta xikmadda iyo iimaanka ciraaq iyo meelo kale isagoo kaashanaya murtadiinna la dhalatay duqaymo dhanka hawada ah oo saliibi ah maalin kastana waxaa dhaca tobannaan duqaymo tirada dhimashadana way sii kordhaysaa mar weliba alle ayaana kaalmaysanaynaa waxaa isgarab taagay oo arrinkaas ku taageeray kuwa munaafiqiin ah oo tiifiyada kaga dhawaaqay xamlo loogu magacdaray si wadajir ayaan uga soo horjeedna argagixisada waxayna u degdegeen inay raalli geliyaan gaalada gaaladana kama raalli noqonayaan kuwan taageersan ilaa diinta gaalada ay ka raacaan sida uu noo sheegay rabbigeena في حملة باسم معا ضد الإرهاب كما أخبرنا ربنا بذلك قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم muslimiinay duqaymahan waxay tuseen dadkii aan horay wax u ogeyn halka ay gaarsiisan tahay addoonnimada isbahaysiga xuutiyiinta cali cabdalla saalax iyo cabdirabbi ay u hayaan maraykanka dhammaantooda waxay u sacyinayaan inay raalli geliyaan maraykanka iyagoo jawaasiis u noqonaya una sahminaya diyaaradahooda waxay sidoo kale dhammaantooda qarinayaan in waxa ku dhacaya jabhadda kayfa ay tahay beegsashada jabhadaha ugu horeeya ee hortaagan xuutiyiinta markii ay sancaa gacanta xuutiyiinta ku dhacday kadib waxaana sidoo kale la isku dayay in la qariyo in halkaas ay jabhad kama jirto aslan oo dagaal kula jirto xuutiyiinta iyadoo la og yahay inay tahay jabhadda ugu adag uguna halista badan dagaalka haddii jabhaddaas ay gacanta ka baxdana waxaaba laga yaabaa in go'doon adag ay galaan jabahaadka bayxaan iyo ma'rib war allaha uga baqa muslimiinay u hoylinta diintiina cadowgaasna waxaa tustaan in diintan ay leedahay rag naftooda ku furta una bixiya wax kasta oo qaali ah oo ay haystaan xusuusnaadana hadalka allah وتذكروا قول الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ogaadana inay tahay laba wanaagsan middood waxaan ku dhex gudgudoomaynaa labadaas dhexdooda innagoo ku bishaaraysanaynaa ballanqaadka allah uu inoo sameeyey cadowgeennana wuxuu leeyahay laba cadaab middood meel ay uga baxsanayaanna ma jirto labadaas cadaab middood ayayna heli doonaan xitaa muddo kadib allah sareeyena wuxuu yidhi قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون ولا يفوتني في هذه الكلمة ima dhaafayso kelimadan ilaa inaan hambaliyayo geesinimada mujaahidiinta iyo walaalahooda ka soo jeeda qabaa'ilkeena dulmidiidka ah ee ku nool yemanta iimaanka kuwaas oo u dhigay gaaladan saliibiyiinta ah cashar aysan hilmaami doonin abid waxayna si dhaba u sugeen in marka allah kaalmaystaan ayna tala saartaan kadib ay u diyaargaraysan yihiin saacad kasta inay ka hortagaan weeraro kadiisa oo ka yimaada cadowga allah ha idin barakeeyo innaga iyo muslimiintana allah ha idinka abaalmariyo khayr allena ha sare yeelo qadarkiina jihaadkiinana ha idinka aqbalo hana sare yeelo darajooyinka shuhadadeena baariyaasha ah ee ku dhacay saaxada dagaalka kadib malxamad ka mida malaaxiinta islaamka ee lala galay midda kufriga waardiyeysa ee ah maraykanka ضد رعية الكفر أمريكا وإننا في هذا الموطن waxaan halkan ugu ballan qaadaynaa ummaddeena muslimka ah iyo hogaamiyaashiina geesiyaasha ah oo ugu horeeyo sheekheena fadliga badan doctor ayman abdawaahiri allah dhowre inaan ku dhabar adeegi doonno wejihidda xamladan saliibiga ah kuna sugnaan doonno waddada jihaadka iyo dagaalka ilaa guusha ay ka dhammaystiranto idinka allah ama aan ku shahiidno waddada allah waxaan ku leeyahay mujaahidiinta geesiyaasha anigoo u dardaarmaya inkastoo aniga oo kale uusan la dardaarmi karin iyaga oo kale balse waa gudashada waajibka is-xusuusinta iyo naseexada malaha aad ka qabtaan allah wanaajiya kaalmaysta oo tala saarta isaga kuna weyneeya allah naftiina waxaad ku weynaanaysaan nufuusta cadowgiina wayna idinka hebaysanayaan وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون mar welibana xusuusnaada hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam وآله وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي waxaan idinkaga digayaa inaad hilmaamtaan xaraasada aadna fududaysataan ahmiyaddeeda aadna dayacdaan ajarkeeda weyn ee uu noo sheegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam حيث قال عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه الترمذي waxaad qodataan godad ku munaasib ah goobihiina kuna habboon dagaalka aad kula jirtaan cadowgiina sababna u noqon doona insha allah inaad cadowga khasaare adag gaarsiisaan waxaad dabayna dhigtaan meelaha laga filayo inuu cadowga ka yimaado qariyana dabaynadaas si uusan cadowga u arkin ka hor inta uusan ku dhicin waxaan idinkaga digayaa inaad ilowdaan hubkiina iyo alaabtiina allah xumaanta ka nasahanna wuxuu leeyahay
فالله سبحانه يقول ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة fariin muhiim ah oo deg deg ahna waxay ku socotaa culimada iyo ducaada taas oo ah inay u istaagaan doorkooda ah ku boorinta ummadda jihaadka iyo in lagu dhiirigeliyo inay iska difaacdo cadowga horarka kuwa diinta dhulka iyo sharafka waa inay joogaan sufuufta hore si ay ummadda iyo mujaahidiintuba u hagaan islamarkaana jihaadkeenu u ahaado mid ku socda aqoon iyo cilmi qabaa'ilkeena dulmidiidka ah waa inay qaataan kaalintooda oo ah inay u hiiliyaan mujaahidiinta ayna qariyaan kana hortagaan xamladan saliibiga ee dhagarta badan waana inay allah tusaan waxa uu ku farxo وعلى الإعلاميين وشباب المسلمين weriyaasha iyo dhallinyarada muslimiinta ee isticmaala baraha bulshada internetka waa inay dadka u muujiyaan xaqiiqda maraykanka iyo ciidankiisa waana inay dadka u weyneeyaan wacdarooyinka mujaahidiinta iyo qabaa'ilkeena mujaahidiinta ah iyo siday ugu adkaysanayaan wajihidda anjaastaas faajiriinta ah يا أمتي وجب الكفاح فدع التشدق والصياح ودع التقاعس ليس ينصر من تقاعس واستراح ما عاد يجدينا البكاء على الطلول ولا النواح يا قوم إن الأمر جد قد مضى زمن المزاح سموا الحقائق باسمها فالقوم أمرهم صراح سقط القناع عن الوجوه وفعلهم بالسر باح عاد الصليبيون ثانية وجالوا في البطاح عادوا وما في الشرق نور الدين يحكم أو صلاح عاثوا فسادا في الديار كأنها كلأ مباح لم يخجلوا من ذبح شيخ لو مشى في الريح طاح أو صبية كالزهر لم ينبت لهم ريش الجناح ذبحوا الصبي وأمه وفتاتها ذات الوشاح عبثوا بأجساد الضحايا في انتشاء وانشراح لم يشف حقدهم دم سفحوه في صلف وقاح فغدوا على الأعراض لم يخشوا قصاصا أو جناح عاد التتار يقودهم جنكيز ذو الوجه الوقاح يا أمة الإسلام هبوا واعملوا فالوقت راح الكفر جمع شمله فلم النزاع والانتطاح فتجمعوا وتجهزوا بالمستطاع وبالمتاح لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح وصناعة الأبطال علم قد دراه أولو الصلاح شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح اللهم عليك بأمريكا وروسيا والرافضة ومن أعانهم من طواغيت العرب والعجم اللهم رد كيدهم في نحورهم يا قوي يا عزيز اللهم وانصرنا عليهم نصرا عزيزا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام اللهم وتقبل شهداءنا وارفع درجاتهم في الفردوس الأعلى واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجبر مصاب عوائل شهدائنا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قد صففنا طائي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيب لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين guud ahaan intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan barnaamijka intuu soconayay waxaa ka qayb qaatay wariyaasheena farxaan cabdulaahi iyo cabdisamed cabdulaahi waxaana dhanka farsamada ka qaabeynayay zakariya cumar tan iyo intaan ku kulmayno barnaamij midkan la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيب لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين كلما جد جديد خارج عن نهج دين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشي ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون